الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan walaalaha sharafta leh ee muslimiinta ee rag iyo dumarba leh ee ka soo qaybgalay maanta kulankan aadka u ballaaran waxaa ilaahay mahaddiisa oo aan allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa inuu maanta nagu kulmiyo guri ka mida guryihiisii innagoo isu sheegayna aayadaha ilaahay waxaa farxad noo ah walaalayaal in maanta uu nala joogo sheekhana alfaadil sheekh maxamed cumar dirir oo in badan oo idinka mid a hore aad casharadiisa telefishinka ugala socoteen tafsiirka qur-aanka kariimka maantase ay nasiib wanaag tahay in shiikhii uu nala joogo oo horteenna uu fadhiyo isagoo shiikhu baryahanba booqashooyin dacwi ah ku mareeyey waddamada skandinavianka ama waqooyiga yurub la isku yidhaahdo waxaana shiikhu uu hadda nooga yimid dalkaasi sweden oo uu muddo soo joogay shirkii weynaa ee toddobiyo tobanaad ee ururada muslimiintan uu kaga soo qayb galay ilahay waxaan ka baryaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka ugu daro dadaalkaasi dacwiga uu ku jiro dembigiisii kii waaridka u dhaafo sheikh dirir waxa uu maanta diyaar u yahay inuu na wada deeqsiiyo mawduuca uu halkudhigiisu yahay macna alukhuwa fillaah ama macnaha walaaltinimada ilaahay dartii loo walaal yahay oo filayo inuu yahay mawduucaannu maanta aada ugu baahannahay sheikha waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran kuna soo dhowow markaska weyn ee alhuda بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal farxad bay tahay inaynu halkan ku kulanno beyt ka mida guryaha ilaahay innaga oo isxusuusinaynaa ilaahay diintiisa wax ka mida iyadoo ay tahay inaynu ogaanno muddada aynu halkaa fadhinno inaynu ku dhex jirno cibaadooyin kala kaana ama noocyo ah ama isa saaran cibaadada u horreysa waxa weeye allaha inaga aqbale ee waa casarkii oo aynu tukannay iyo inagoo aan meel kale u rawxina u fadhina cibaadada labaad waxa weeyaan ictikaafka aynu ku jirno oo qofku mar haddii uu masjidka fadhiyo wuxuu u fadhiyaana ilaahay daraaddii ay tahay ilaahay wuxuu u qorayaa lahu ajru lictikaaf walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid ictikaafkaas fadhiga aad halkaa fadhido ayaa liiska ajriga lagugu qoraya liiska khayrka lagu qoro innama alacmaalu binniyaat marka wuxuuna fiican inaad niyooto inaad ictikaaf ku jirto maadaama aad masjidka ilaahay daraaddii u fadhido cibaadada saddexaad waxa weeyaan iyada oo aynu cilmi qaadanayno cilmiguna waa shay aada u qaaliya ama ku idin yimi ha idin jeediyo ama qolada culimada ah ee fadliga faraha badan diinta runtii u geysta ee idinla dadaalaya ha idin jeediyaan ama shaykhu shariidba ka qaada sheekha cajaladda cilmiguna waa cibaada cilmiga barashadiisu cibaadooyinka waaweyn buu ka mid yahay walaa zilna maca caalam alculuwiy caalamka korena waa inaga agdhow yahay malaa'ikatu raxmaan malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala intaa ay dadku cilmiga baranayaan ay fadhiyaan guryaha ilaahay malaa'igtuna way ka agdhow yihin oo goobaha dikriga iyo diinta iyo khayrka lagu hayo waa meelo ay jecel yihiin oo baalasha iyo garbahay malaa'igtu ku kala bixinaysa waxyaabahaas oo dhan oo runtii qiimo badan ayaynu wh ayayna wehelinayo o inagu xeeran marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inoo wada aqbalo waa fursad runtii ay tahay in la ilaaliyo intaa kadib walaalayaal mawduucan aan ka hadlayo oo ah walaaltinimada iyo macnaheeda iyo qiimaha ay ku leedahay islaamka dhexdiisa waa midhaynu runtii u baahan nahay maanta inaynu isxusuusino aadna ugu celcelinno xaaliyan wakhtigan iyo marxaladan aynu marayno waxaynu odhan karnaa walaaltinimada shayga la yidhaahda iyo walaaltinimadii iimaanka iyo islaamnimadu waa wuu daciifay ama aad buu u liitaa ama maba la fahminba waxa uu yahayba marka waa daruuri inaynu aada ugu celcelinno in aynu soo noolayno qiimihii u lahaa si aynu u dhadhaminno macaanka wadajirka iyo walaaltinimadu ay leedahay iyadoo aada ogsoon tahay maanta ummadda islaamka halka ehelnimo iyo islaamnimo ay ka taagantah ummadaha shisheeye waxa ay iyaga isaga dhigeen cadow iyaguna waxay isaga dhigeen inay gacal u yihiin oo waxay u waaxyoodeenay ku yidhaahdeen muslimka annaga ayaa idiina gacal idinkuna nacab iyo cadowbaa isu tihiin midowba ka kale iska ilaali qabiiladaasi qabiiladaasaa kugu soo jahaysan waddankaasoo waddankaasaa kugu soo maqan cadow ciidan samaysanaya hubkaaga ayaan daradaasaa dhacday marka oo adiga arkayo waxaa muslimka kale iyo ummadaha dhex degay maxay u degayaan halkaa wa waa shaydaankii dhanxiirka ahaaye qoloba dhan isu tusi jiray marka taasi waa midh aada iyo aada u jirta innaga gaar ahaana ummaddan aynu ka soo jeedno dee arrinkeedu halku maraya waad garanaysa waa kaa miyirkii baa iska yaraaday wadaad iyo waranleba wixii meelaha ka ag dhowaada wax lagu xukumaa wuu dawakhayaa waa soo fayfaydanayaa oo wuu sillanaanayaa walaaltinimadii la moodayay inay markaa baaqi ahaanayso ama jirto wax meeshii hadal haya ma arkaysa mar qabiil bay maraysaa mar afkaar iyo kooxay maraysaa mar masaalix bay maraysaa marba wax walaaltinimada noocaasa baa mabaaxis iyo qodobo koob kooban aynu wax ka odhan doonaa dabcan markaynu daliilla soo qaadanayno macnaheedu maaha daliilkaa inaynu dhegaheenna un ugu yaro raaxaynayno xooga aynu ku yaro jiboonayno oo in qiiro aanuna gelinayo ma aha intaa hayna geliso laakiin intaa waxaa ka dheer inuu dhaqan noqdo inaad isku daydo bal daliilkan qur-aanka iyo xadiidka ee la sheegayo inaad adigu camal geliso ilaa haddaad cilmigeedii yeelato adiladaynu akhriyi doonno aada camal gelin weydo xuja ayay noqonaysaa xujatan calayk qiyaamaha ilahay wuxuu ku leeya waa laguu sheegay maxaad ugu camal fali weyda midhka yaalaabaa kaasa runtii marka qodobada aynu wax ka odhan doonno waxaa ka mid ah xukunkeedu walaaltinimada in la ilaaliyaa maxaa uu yahay xukunkeedu xigmadda ku jirta aadaabta ay leedahay aqsaamteeda cawaa'iqa waynu uga jeedno xukunkeedu talo mawaajib baa mise waa sunne xigmadda laga faa'iidayaa maxay tahay aadaabta ukuwada iyo walaaltinimada lagu ilaalinaya maxay tahay qaybaheedu noocay bay noqon karaan maxaa is-hortaagay caqabada ku ah marka u horeeya walaaltinimada in la ilaaliyaa waa waajib de intee aayadood baa faraysa aayadaha iyo nusuusta aynu akhriyi doonno waxay farayaan in la ilaaliyo abtirsiimada asalka ah ee ah islaamnimada iyo iimaanka in la ilaaliyo waa abtirsiimo waa qaraabo xidhiidhin tii kale kasii horaysa marka taa in la ilaaliyaa silatu raximkaa nasabka weeye macna lukhuwa macna lukhuwa waxa wey inaad ogaato qaraabo ka muhiimsan qaraabadan tolka inay jirto qaraabada iimaanku idin walaaleeyeah taa ilaalinteedu waa faral xigmadda laga dhexlayo horta intaynaan taa dhaafin dee adilo badan baa taa tilmaamaysa oo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu ku dhiirigeliyey ilaahayna kitaabkiisa kariimkaa ku dhiirigeliyey xigmadda iyo faa'iidada laga dhexlayaa waxa weye horumar adduunya iyo mid aakhiraba adduunka walaaltinimada iimaanku way ku anfacaysa si aanay kuu anfacaynin walaaltinimada nasabku walaaltinimada nasabka dee waa idinka arkadoo innaga halkaa inaga gaadhay bartii caqiidada ayay noo gashay macnaha tolka ama xigtada waxaynu u aaminsannahay sidii ilaahay loo aamini lahaa subxaanahu wa tacaala waa marka dhab ahaan loo hadlo soomaalidu halka ay ka taagantay nin gaaladii mustashriqiintii ingiriisku markuu wax gumaysanayay la socotay mustashriqiintu waa kuwa had iyo jeer isku daya inay qalad u fahamsiiyaan dadka muslimiintaa diintooda oo turaadka iyo dhaxalka u dhex fadhiista tafsiirka iyo xadiidka iyo si ay qalad ugu sharxaan wuxuu eegay soomaalida berigii ay gumaysan jireen warbixinuu ka bixinayaa oo saaxiibadiisii madaxdahaa u gudbinaya waxa uu leeyahy saddex arrimood bay qadariyaan ama caabudaan saddexdaa arrimood waxa weeyaan in adeerka geela diinta ummaddan aynu halkan ka hellay saddexdaa arrimood bay aada u ciseeyaan hadday saddexdaasi wada jiri kari waayaan oo ay isqaban waayaan halhal bay u tuuraan ka u horreeyaay tuurayaan waa diinta buuli ka labaad waxa weeyaan waa geela laakiin in adeerka way ku dhintaan in adeerka iyo waxa la yidhaahdo tolka way ku dhintaan waayo iyagoo qabaa'il u dagaalamo dhintay buu arkay marka ninkaa isaga ahay dhacdadaa uu sheegay runtii waa midh jiro weeye waa midh ay tahay in la sid intii uu leeyahayna la siiyo oo qaraabo xidhiidhintiiya isla markaana dee dabcantii islaamku uu lahaa ay ka horraysay meesha taallo qaraabo xidhiidhintaa nasabku haa islaamku wuu farayoo silaturaxim midh waajiba weeyo daliilo badani ay kusoo arooreen laakiin ta meesha taallaa waxa weeye qofkani xaqaan u lahayna inaan la siinin ehelkaahi ehelnimadiina inaad ogaato haddaan diin iyo iimaan la soconin inaanay shaqaynin ma shaqaynayso adduunyadana ma shaqaynayso aakhirana ma shaqaynayso adduunyada ma shaqaynayso imisaa la arkay inaan dilay aabbihii ama adeerkii dilay ama in adeerkii dilay si uu u dhaxlo wax dhacay weeye waa jirtaa hebel baa inankiisii uu dilay hebel baa walaalkii dilay way dhacday dadka qaarkood intoo walaalkii uu kow kaga siiyey in muddo yar markii la ilaaway kadib la yidhi dee cid kale ma jirtee gabadhii uu ka dhintay kii hore uu ka dilay isaga ha loo guuriyo dee xoolihiisiina ha qaato labada nin dee israaci maaya ninkani un haynoo tarmee kol hadduu ka dhintay kii hore kol hadduu tegey almarxuum raax marxuumkii wuu tegey kanaa inoo soo hadhee xoolihiisana ha qaato gabadhiisiina ha guursado bal sidee abateed ugu heli markaa kii ninkeedii dilay waa maqasheenoo qisada la yidhaahdo qisatulbaqara qisada saca ee loogu magac bixiyey suuradda qur-aanka ugu dheera la yidhaha suuratulbaqara dhacdadaasi maxay ahayd dhacdadaasi waxay ahayd nin adeerkii dilay dhiiggiina cid kala saaray kadibna la isku jabi gaadhay nebi ambiyada ka mid ah ilaahay uu fariin soo faroo nebi muuse la yidhaha calayhi salaam kolkaasaa la caddeeyey kii dilay inuu dhaxalkii doonayo wuu dadejistay oo wuxuu idhi sow kan adduunyadaanu qaadan lahayn isagaaba haya horena nooga dhiman waay maxaa nagu soo taagay kowaabuu kaga siiyeyba saa daraaddeed baa shareecaddeenu qofku haddii uu qof dilo aanu dhexalkiisa lahayn ila waa laga yaabaa inuu tan ujeeday dhaxalkeenu qaateen waaba laga xirmaaniyo waa laga joojiyeyba qofku haddii qof uu dhaxli lahaa uu dilo xaqba ha u dila hadduu doonaye ma dhaxlayo halkaa waa laga joojiye waa laga xidhay marka abtirsiimada noocaas runtii ehelka oo keliya ah ee aan iimaan la soconin qiimo samayn maysa adduunyada aakhirana dee soomaaliduna waa kuwa intaan intaa inaan taa gaadhin horta way ka mahmaheenoo waxay idhaahdeen walaalkaana wiilu lahaa wiilkaagana walaal macnaheedu waa maxay walaalkaa kolle way saysataanoo dagaal baa idinka dhexeeye wiil uu kaaga boqdo oo aada dhashay waa inuu jiraa wiilkaagana haddii isdishaan meeshii dagaal baa ka oogane walaal uu kaaga baqdaa waa inuu jiraa xaggaynu usii dhaafinaynaa markaa meel loo dhaafiyo oo wiil iyo walad iyo waalidkii iyo laba walaalo loo sii dhaafiyaa ma jirto ma jirto marka walaalayaal halkaynu gaadhsiinay bahashaa waxaynu wax ku qiyaasno waxaynu isugu cadhoonno waxaynu isugu xidhiidhinno waxaynu wax ku miisaano waa waa iyo qolamu ahaa wey waa qolamu ahaa ardaagiisu muxuu ahaa ardaagiisu hadduu ka ahaa jifada kasii hoosaysaa maxay tahay maqaayiisu soomaaliyiin hakada soomaalidu sida wax u qiyaasa waa saas wey marka ilaa ay taa ka horu maraan oo qofka qiyamkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo waxtarkiisa lagu tixgeliyo iyo iimaanka uu leeyahay inta ka horaysa silsiladaa iyo xalqadaa mufaraqa ahed wareega ah ayay ummadda ku jiraysa aakhire marka la tago walaaltinimadan abtirsiimadu haddaan iimaan la soconin ma shaqaynayso bal qur-aanku wuxuu tilmaamay inay kala carari doonaan labadii walaalaha labadii isdhalay labadii isqabay labadii xigtada ahaa yawma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi yaa ugu dhow dad ooridiisii iyo ubadkiisii iyo waalidkiisii iyo walaalkii waa waladkaagii waa waalidkaa waa walaalkaa waa ooridaadii waaba intii kugu dhoweyd halkan markaad joogto intii aad u shaqaynaysa lacagta u diraysa wey waa intii aada la nafqaybsanaysa waa intii dhibkaaga ka xumaaya dheeftaada jeclaa waa intii ay isku fikirayseen baaba kala cararaysa likulli mriin minhum yowmaidin sha'nu yughniih qof walba tiisaa cuslayso qof waliba wuxuu is leeyahay waa ka halkaa hebel ka muuqda balaayuu soo waarini iminku isaguna xuquuquu leeyahay soo furfuri doonaa iminku xasanaadkaagan yare guran iminku odhan doonaa qaraabadaydii muu xidhiidhin iminkaa la odhan doonaa godobaad ka gashay yafiru markaasuu ka jeesanaya meeluu gaadhaba meel lama gaadhayo dee nin ilaahay haysta waa la haysta ilaah ilaahay baa haysta xaguu gaadhaya ilaahay isaga oo yaqaana asraarteena iyo waxyaabaha khafaayaaga ah inagu qarsoon ee inagu hilan laabteenna ku jira isagoo yaqaana iyo saynu u fikirno iyo nasabadaas inay tata wax badan waasha taasaynu wax wax fara badan na wareerisa carabtuna dhaqankaase isagoo ilaahay bani aadamka saa ku og ayaa waxa uu leeyahay falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun maalinta qiyaamaha abtirsiimana ma jirto cidina wax isweydiin mayso cid wax isweydiinay or hebela wax igu tar waa lay haystaa wax iga tar ma jirta buu ilahay falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun abtirsiima maalintaa ma taalla isweydiinina ma jirta buu ilahay iyadoo taa aragtay adduun iyo aakhiraba waxaad barbar dhigaysaa walaaltinimada diinta oo keliya ah ee aan abtirsiima meesha jirin qiimaha ay iyadu leedahay marka adduunyada la joogo qiimaha ay leedahay waxa hirgeliyey nolosha iyo sirteeda dadkii sida wanaagsan u fahmay oo haa rasuulu llahi moxamed sala allahu alayhi wasalam wasaxaabatu lkiraam nebi maxamed iyo asxaabtiisii qaaliga ah ee xidigaheenna ahaa ee tusaaleheenna ahaa odayaal iyo kaabaqabiilo iyo kuwo ka sokeeya iyo kuwo ka sheeya midna higsan mayno ku dayan mayno laakiin waxaynu ku dayanaynaa nolosha macnaheeda dadkii fahmay sida wanaagsanna u dhadhamiyey walaaltinimadu macnaha ay leedahay hormuudkana uu ahaa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam nebigu markii uu ka hijrooday meesha maka la idhaahdo waxa u hijrooday madiine sida la ogyahay dabcan waa la caydhiyey tolkiibaa eriyey dadka ku dhawaaya adeeradii ay ka mid ahaana inanka agoonkaa ka nexi lahaa ayaa mabda'a iyo xaqa sare sarreeya uu la yimid daraaddeed ku eriyey tolkii wuu caydhiyey meeday tolnimadii maxaa lagu haystaa haddaba marka la eryayo nebiga calayhi salaatu wasalaam sida siirada iyo taariikhda aad ka akhriyayso wuxuu hayaa reer quraysh ammaanooyinkoodii ammaanooyinkii cid kale lagu aamini waayo waxaa la war maxamed baa aamine inoogu dhiiba dahabku hayaa lacagtu hayaa waxyaabaha la isku qurxiyu hayaa kayd buu ku hayaa iyadoo taasi ay jirtaabaa la yidhi hala diloo gaadh laga qabtay rasuulku sala allahu calayhi wasalam laba arrimood buu iswaafajiyey inuu diintiisiina la fakado ammaanadii uu gacanta ku hayayna si aan eedi ugu soo baydhinoon sharaftiisa meel looga dhicin uu ilaaliyo ehelkeedii gaadhsiiyo gaalada ahaa weliba markaa gurigii waxaa la seexday maqsinkii lagu gaarhka laga qabtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam caliy bna abi taalib cali buu uhi macawistayda huwo markuu ka dhacayuu meesha ka siibanayay ammaanadiina adigu hadhoo hebel intaasuu leeyahy hebelle intaasuu leeyahy hebelle intaasuu leeyahy sharwadeen kane ammaanooyinkoodii u celi sidii buu ku baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam tolkii iyadoo ammaanadii ay u dhiibteen oo dunyadoodii ay ku aamineen ayay diintii ku diideen nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine tegay taynu uga soconno weeyaane آخى بين المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم جميعا dhammaantood allah ka raali noqday wuxuu walaaleeyey ansaartii madiina deganaa ee deegaanka ahaa iyo muhaajiriintii soo qaxay ee ka soo qaxay maka labadaasuu walaaleeyey waa walaaltinimo buuxda wuxuu labadiinaasi hebelo adigu hebel baad la qoysta mid walo cabdiraxmaan bin cawf sacdu bnu rabiic ayaad adigu la qoystay salmaan alfarisi abudar baad adigu la qoystay ninba ninbuu ku lifaaqay ila waxbaa la kawinayaa dawladdii islaamka ayaa la asaasayaa oo iyadoo macnihii walaaltinimada qiimaha badnaa wadataa loo samaynayaa shacbigii saldhiga u noqon lahaa walaalihii reer madiina ulamay dhaqmin walaalahoodii muhaajiriintaha siduu ula dhaqmi jiray deegaanku qaxoontiga deegaan iyo qaxoonti maxaa ka dhexeeya deegaan iyo qaxoonti waxaa ka dhexeeya inay xafiiltamaan deegaankuna uu cer kaa maro oo uu isxariifyuu yaabyaabo udhaado arsaaqadeennii bay kusoo duuleen kuwaasunbaa ina qabsan doonaa inaga ilaaliya inaga difaaca wa idinka arkay meel walo la joogaba cunsuriyiintu dadka had iyo jeer waa dilaanoo arsaaqadaydii bay cunayaanoo kamuunka iyaga wixii aanu ka qaadan lahay soo idinma yidhaahdaan odayaasha iyada iyo habraha iyaga iyo dadka iyaga bukaa wixii cuni lahaayeen bay soomaalidan soo qaxday cunaysaa ayaa mara fara badan odhanayaan dagaalkaa waxaa la idinku hayaa deegaanku had iyo jeer dabeecadiisu waxa weeye qof soo qaxay inuu diido xataa muslimka laftiisa dagaalada u baani had iyo jeer marar fara badan dhex mara bakistan dee dadka muhaajirka ah iyo dadka kale ayay inta badan ka dhacaa iyadoo ay taasi jirto oo qaxoontiga sidaa loo necab yahay ayaa waxay usoo dhaweeyeen si aanay usoo dhawaynin walaalahoodii la deegaanka ahaa ee madiine joogay waxay yidhahdeen xoolaha waxaanaanu haynaaye walaalayaal miyaa soo qaxdeen oo diin ilaahay baa usoo qaxdeen idinkunbaa noo tola inoo kala qaybiya beerihii waa kuwanay geetimiraadkii inoo qaybiya lacagtii waa tana inoo qaybiya waa la kala qaybsaday ilaa ay dhacdayba inkastoon la fulinin oo in la fuliyo aan la sheegin asxaabta qaarkood inay yidhaahdeen hebelow dee haddaad igu soo biirtoo nebigu ikaa raaciyey isku qoysna noqonay laba xaas baan leeyahay dee teebaan kuu furaa heerkaasay gaadhay waa heeraan adduunyada hore loo aragba heerkaas ilaahay baa ka markhaati furay subxaanahu wa tacaala inay macnaha walaaltinimada xaqiijiyeen ilaahay baa uga markhaati furay fii suurati alxashr sida ku sugan aayaadka aynu akhriyi doono walaaltinimada noocaasi waxay keentay markii macnaheedii la dhadhamiyey markii la isku fikiray markii la isdhexgalay markii la isu hiiliyey markii tolkii rasmiga ahaa inuu kan yahay la isla gartay waxay keentay inuu asaasay nebigu dawlad dadka asalka u ahay aanay badnayn ay kooban yihiin tiradooda uma badna laakiin tayadooda iyo qiimahooda ayaa aada u badan waa tarbiyadeeyey waa tarbiyadeeyey siduu ilaahay ugu mano sheegtay ummadda inuu tarbiyad ay ka heleen atarbiya bilukhuwa alislaamiya ayuu ku tarbiyeyey nebigu waladii bacata fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim aayaadku ku dul akhriyayaa xikmaduu barayaa macnaha qur-aankuu barayaa wayuzakiihim waana tarbiyadaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu tarbiyadeeyey waxay keentay in macnaha walaaltinimada markay xaqiijiyeen iyagoo laga tiro badan yahay oo laga hub badan yahay ayaa boqortooyooyinkii hareeraha ka xigay ayay liqeen muddo yaroo kooban saddex iyo labaatankii sane ee rasuulku weliba tobankii sane ee madiina uu joogay iyo soddonkii sannadood ee khulafadu ay joogeen ayaa indhaha laga soo saaray boqortooyooyinkii ku xeernaay oo dhan caalam alcarabi tii xabashida tii jainaha tii hindida tii kale romanka tii bershiyanka macnaha reer faris iyo reer rom xaggay mareen mid walba dadkii walaalaha ahaa ee sidaa isula falgalay baa ku hinjiyey oo hilifaha u qaaday meelay mareen aan la arag ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fi sabiilihi safan kaanahum bunyaanun marsuus ilahay baa wuxuu le waan jecelahay kuwa intay jihaadka galaan garbaha isqabsadee cidina mari weyday saddex kun baa soddon kun la dagaalamayay soddon kun baa saddex boqoloo kun la dagaalamayay mar walba siiroo bay dheeriyin qofkii walba tobankii berigii hore la faray wax ka badan baa kusoo hagaagaya sidaasay kuso maxay ku hirgeliyeen wax saanad milatari may jirin dagaalo dhan oo aanu gallay bay leeyihin asxaabtu xabad timiraa la muudmuudsanayay in yaroo biyo-ana waa lagu cabbayay mararka qaarkood sahaydaa go-aysi sahay waxaa laga dhiganaya uun saanadda oo hayo cadow ee halkaa kasoo jeeda waxaynu uga jeednaa macnahaasi waxa ay ku hirgeliyeen adduunyadana waxyaabo cajaa'ib le ay uga xaqiijiyeen taariikhdii iyo soo jireenkiidana dhinaca kale ay ugu dhigeen muddadaa kooban ee taariikhdu ka markhaati kacday macna lahuwa bay xaqiijiyeen walaaltinimadii dhab tahay walaaltinimadii berigii hore meesha ka maqnayd ee madaxa la isla dhici jiray ayaa walaaltinimadaasi xaqiijiyeen marka xikmaddeeda walaaltinimadu waa taa weeye adduunyada ta maantana haddii dadka muslimiinta walaaltinimadaasi ay usoo noqoto ummaddan ay usoo noqoto waxay noqonayaan dad isu tirsan oo dhaqaalahooda iyo aqoontooda maadiga ah iyo ta diiniga ah iyo ta sharafta dadnimo cisigii ay lahaayeen baa usoo noqonaya ilahay baa wuxu uhi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ilaahay baa cisiga leh oo rasuulkaa leh oo mu'miniintaa leh munaafiqse ma garanayo munaafiq ma garanayo marka cisigaasi halkaasuu ku xidhan yahy macna lahuwa in la fahmaabuu ku xidhan yahay adduunyada waa ka arrinkeedu aakhirana waxa uu xanfacayaa waa tan weeye halkaa ilaahay uu ku yihi aakhiro abtirsiima ma jirto abtirsiimadii islaamku halkanay taagantah abtirsiimadii islaamku halkanay taagantao waa la ysugu shafaaco qaadayaa ilahay baa wuxu uhi alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin dadkii ifka saaxiibka ku ahaa masaalixii ay ka dhexaysa ama ehel ahaa cadow bay isu yihin maalinta qiyaamaha ila almuttaqiin dadka ilaahay ka cadsanaya mooyaane macnaha walaaltin saaxiibtinimada taqwada ku salaysan baa shaqaynaysa maalinta waana la isugu shafaaco qaadaya awliyada ilaahay qaybahooda kala duwan hadday yihiin rususha iyo haddii ay yihiin malaa'igta iyo hadday yihiin mu'miniinta awliyada ilaahay qaybahooda kala duwan way isu shafaaco qaadayaan hebel oo naarta galaa hebel u shafaaco qaadaya markaasaa shafaacadiisaa ilaahay uu ka aqbalay lagaga soo saarayaa naarta sidaa daraaddeed baa ahlu naarku waxay arkeen iyadoo dadkii iimaanku uu jamciyey ee mu'miniinta ahaa walaaltinimada dhabi ay ka dhexaysay isu shafaaco qaado naartii laga soo saaray ayay arkeen way murugoonayaan waa cabanayaan way cataabayaan waa barooranayaan markaasaa waxay leeyihin famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim waxaanu maanta ka xunnahay inaanaan anagu haysanin wax shaafic ahoo shafiic noo ergeeya ma haysano sida raggaasi ay isugu ergeynayaan sadiiq xamiima saaxiib nagu maratuura oo na difaaca oo noo dooda oo ilaahay nooga dooda annagu midna ma haysano midna ma haysano taasi waxay ka turjumaysaa markay hadalkan leeyihin cid bay arkeen shafiicnimo iyo ay ka dhaxaysa xamiimnimo saaxiibtinimo iyo ehelnimo ee islaam cid ay ka dhaxaysaabay arkeen oo isu shafaaco qaaday oo isku hamiyo oo isku fikiro ilaahay uu ka aqbalay subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed baa cabdillaahi ibnu cabbaas waa midhkaynuga socono aayaddee aayaddaa isagoo fasiraya waxa uu leeyahy laa uxibu akhii idaa lam yakun sadiiqii wa akhii fillaah walaalkay ma jecli nasabka aanu ku walaalanahay haddii aanu walaalkayga iimaankaiyo islaamnimada ahayn saaxiibtinimo islaamnimo haddaanay walaalkayga nasabka naga dhexaynin kuma jeclaan karaya keligeed walaaltinimada abtirsiimada alaa tasmacuuna qawlahu tacaala war miyaydaan maqlaynin aayaddan ilaahay uu yihi famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim halkaa may odhanin famaa lanaa min min ikhwa walaa qabiila qabiilana ma lihin walaalana ma lihin aanu tol nahay taa kamay fikirin mabay soo qaadinba laakiin saaxiibtinimo iyo waxay sheegeenuun iyo xamiimnimo macnaha saaxiibtinimo qiimo badan marka haddii aan walaaltinimadii nasabka aanay tani la soconin ma danaynaya buule ayuu leeyahy cabdillahi ibnu cabaas walaaltinimadaasi waa caynkaa weeye midhaha laga goosanaya dee shayga hadduu ku anfaco adduunyada aakhirana uu ku anfaco goobay taynu soconaba wixii adduunyadana ku anfici waayo aakhirana ku anfici halkaa iska dhig marka walaaltinimada nasabka waa la tixgelinayaa asalkeeduna waa fiican yahay marka uu diin iyo iimaan ay la socdaa haddaan diin iyo iimaan jirin oo tollaayay iyo annaga iyo inaga iyo aniga arrinku ku salaysan yahay waa la isla iimaan beelaya akhriya adduunyada meel ay ku intihootay la garan maayo walaaltinimadaasi waxa ay leedahay waxyaabo mawaanica aan idhaahda qaybay leedahay walaaltinimadaas qaybay leedahay culamaduna ay ka warramaan qaybaheeda midi waa halka u sarraysa midina waa halka dhexe midina waa halka u hooseysa halkaa u hooseysa haddii lasii dhaafana waa halaag walaaltinimada halka u sarraysaa waxa weeye laynaga doonayo aliithaar calaa nafsig inaad naftaada ka doorto oo aada walaalkaa siiso walaalkaa wixii adugu aada qaadan lahayd inaad tidhaa haniian laka adaan ku siiyey maaha arrimaha diinta maaha arrimaha cibaadada laakiin waxaa laga warramayaa waxa weeye wixii ajri lagu helaya maaha wixii adduun iyo anficiisa anfaca iyo adduunka wey iyo masaalixda ilaa wixii diin iyo iimaan iyo khayra qofku cidna iskama siiya isaga ayaa wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuuna baa lay taa ku tartama baa lay limili hada falyacmal alcaamiluun wixii khayra waa loo tartamayaa oo waa loo kala dheeraynaya ta laga hadlayaa waxa weeye adduunyada iyo masaalixdeeda iyo wixii manfic iyo dheefay leedahay ayaa waxaad ka qaadan lahayd walaalkaa inaad u daysa ayd tanan xoolaha isku haysataa iska qaado waa inaad tidhaa walaal ko waxay isku haysataan kursi waa kii loo waashay iska qaado dheh nin baa wuxuu arkay laba wadaadoo isdhunkanaya wuxuu ihi le ismaydaan dhunkateen laxajeclaan idin dhex maray dee tii baa maanta muuqanaysa imika waxaan leenahay le ismaydaan dhunkateena kursi baan idin dhex maray haddii kaasiba uu yimaado xumaddu xaraaraddu cerkaasay tegaysaa dabeetana baaxaadeg baa imanaya nin walba waxaa ku adkaanaya inuu tanaasulo aakhirana waa laga indhabeelaya ilaa dhiig bay gaadhaysa ninkii la odhan jiray cabdulmalik ibnu marwan ayaa wuxuu ahaa culimadii madiinuu ka mid ahaa markii dambe xukunkii reer bani umaye u dhex dabaashay oo dee madaxdii buu noqday oo isagoo culimadii ka mid ahaa markaasaa dee dhan walba u riday khamrigii cabbay oo dadkii laayay oo dee xajaaj binu yuusuf ummadda kusoo daayo boqol kun oo qof garbaduubu dilay caaisha waxay tidhi wallaahi cabdulmeligow ma waxaan ogaa adigoo culimada madiine ka mid ah iyo fuqahada ma maantaad khamrigii cabbaysa u garaabay oo wuxuu ihi wuxuu arkay inay ku hayso meeluu ka baxaana aanu jirin ismuu xariifinine wuxuu idhi wallaahi safakna dimaa aduu khamri baad sheegaysaaye wallaahi dhiigna daadina dhiigna waanu daadinay buui dhiigna waanu daadinay khamrina waanu cabnay waxa la ka yeelaba waa dee hooyadiioo ku haysu arkaya oo la yaabsan marka inkaaraha ay leedahay bay ka mid tahay isu quurid la-aantu isu quurid la-aantu marka waxaa lagu soconayaa manhaj iyo mabda la wada xaqiijinayo marka uu yahay waxa uu dawgu ahaa in la isu daayo la isaga tanaasulo la isaga tanaasulo sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu hambalyaynayaa inanku awowga u ahaa ee xasan ibnu cali maalin maalmaha ka mida mimbarkuu kula fadhiyaa rasuulka isagoo yar oo dhal ahoo cunug yar ah halkaasuu ag fadhiya oon uu jeclaa ciyaalka nebigu ummadana tusaale u muujinayay inay ciyaalka saasoo kale u jeclaadaan ay naxariis u muujiyaan marka ilmaha yaroo awowga u yahy kurs miiskan kursigan uu ku fadhiyo nebigu yaa mimbarka agtiisuu fadhiisiiyey markaasuu yihi ina bni haada sayid walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin inankaygaasi waa boqor waa hormuud waxaana laga yaabaa inuu ilaahay ku kala badbaadiyo laba ummadood oo dagaalami lahaa oo isla isla dhib mudan lahaayoo muslimiinta ka mid ah ficlan sidii baanay u dhacdo markii cali ibnu abi aalib uu dhintay waxaa madax laga dhigay xasan ummaddii cali la socotee bariga muslimiinta oo dhammi waxa ay madax ka dhigeen inankiisii xasan xasan ibnu cali radia allahu canh colkiibuu soo hogaamiyey dhinacanna mucaawiya asxaabtii galbeedka o dhan wata iyo ummaddii islaamka ahayd isna wayse soo taagay kolkuu arkay in la isku jabayo sidii waktigii horeba la isugu jabay kumayaalay u dhinteen ayaa wuxuu yihi waxa abubakar sidiiq uu awowga nebi maxamed iiga sheegay xadiidkaa xadiidkiibuu xusuustay markaa tanaasul buu muujiyey wuxuu yihi mucaawiya ma waxaad doonaysaa xukunkan ma ummadda islaamka inaad u talisaabaad doonaysaa haa waa kugu wareejinayaa soo diyaargarow anigaa kaaga tanaasulaya kaasun kol hadday ummaddu u maranayso si aanu cadowgu inoogu soo inoo soo higsanin si aanu inoo damaaciin si ummadda islaamka xulkeedii iyo aqoon-yahankii iyo culimadii aanay u go-in kursi daraaddii anaa ka hadhay maanta saddexdaa arrimood unii fuli saddex codsi unbuu ku xidhay waayo oo dee markaa la xidhiidhay un danaha caamka ah waxaynu uga jeednaa nebigu sayidnimadiisa inankaa iyo hormuudnimadiisa waxyaabuhu ku sababeeya waxaa ka mid a inu tanaasul sameeyey idan markaa shayga la isku hayo dadka walaala isku hayaan haddii cid tanaasulshaba la waayaba dee waa mindi mindi ku taag marka qarax xun baa ka bilaabmaya idan marka dadka muslimiintaa shay maslaxadii u dhex joogsado way isu quudhaan oo way isaga tanaasulaan dhexdhexaadintu markay suuro gelayso ama sulux la samayn karayo waxa u asala inuu tanaasul jiro haddaanu tanaasul jirin xataa suluxna ma jiro oo nin waliba halkiisa ku turqado dee yaa dhex gelaya maxaa see la odhanaya ilan tanaasulkaa wax ku iman karaanoo wax lagu soo jiidi musaalaxa marka lagu leeyay waa in tanaasuluu jiray qofka isagu tanaasuli waayo idhaahda arif intayda aniga halkayga igu egtay igu dhan tahay dee dhaqdhaqaaq ma leh waxba ka socon maayaan marka dadka muslimiinta ah walaaltinimadooda taasaa kow ka ah alithaar wixii adduunye ku saabsan ee xukun ku saabsan in la yidhaahdo la ysaga tanaasuli karo oo qofkii ku wanaagsan looga dayn loo dayn karo oo looga hadhi karo mar haddii manhajkii lagu soconayo saxda ahaa iyo xaqi iyo diintii ilaahay baa ku ammaanay asxaabta taa alla wuxuu ku qaybiyey ummadda saddex qaybood muhaajiriin ansaar iyo kuwa ilaa qiyaamaha iman doonee muslimiinta ah lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulahu ulaa'ika hum saadiquun waa fuqaradii sifaadkaa lahaa dad iyo dunyaba way kasoo qaxeen ilaahay diintiisa usoo qaxeen iyo si ay dowladda islaamka u hirgeliyaan qaybta labaadna waxa weeye waladiina jaa-uu min bacdihim yqulun wladina tabawa'u daara wاliimana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fi suduurihim xaajaة mima uutuu wayu'hiruuna calى anfusihim walaw kana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hm lmuflixuun suuraة اlxashr kuwa iyagu deegaanka ahee madiina sii jooga baa ilaha wuli yuxibuuna man haajara ilayhim qaxoontigay jecel yihiin qaxoontigan ay walaalaha yihiin bay jecel yihiin wayuhiruuna calaa anfusihim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima awtuu adduunyada iyo waxa ay siiyeenay ugu deeqeenna cidhiiri kama dareemayaan oo kama daba tegayaanoo ma sii qaniinsanaa laakiin way quureen wayuhiruuna calaa anfusihim iithaar bay sameeyaan oo intay naftooda ka qaadeen bay kan kala siiyaan taariikhda wax fara badan ba markay jihaadka ku jiraan iithaarkaasu ahaa markay dumar guursanayaan iithaarkaasu ahaa marka wax la iibsanaya iithaarkaasu ahaa iithaar waa aniga iska iska kay dhaafo adigu hoo wayuhiruuna calaa anfusihim saasa ilahay u ku ammaanayso walaw kaana bihim khasaasa gaajaba ha jirto gaajaba ha jirto saa siirada ku haysto nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wanta waa gaajaysnay bu waa iga cadda ka aamusi kari waaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ila dad diinuun danaynay ahaanoo duunyo danaynayn mise jeer baa maalintii wax cuntaan lix jeer mar cuwaaf weeye mar waa nusa saace waa saddexdii miil afkiiba la dhigi maayo waa la daldali uun dabeetana carruurtiiba way nuglaatay marka miyigii iyo hawdkii la geeyo ilmihii yaraa dhareer ku daadinaya maba xamili karayaba ilaan sharaabkii iyo cuncunkii iyo wuxuu bartay wixii yaryaraha uu daldalayay dadku waxay u baahan yihin waxaan in laga kala joojiyo si ay u noolaan karaan oo ay ula qabsan karaan waddankii iyo iyo duruuftii kalay jirtay ninkani muddaaba laga yaabaa inaanu wax cunin oo cilmiguun dhegaysanaya markaasuu u yimi rasuulka waa iga caddahay ul gaajaan beste nabigu xaasaskiisiibuu cid u dula wuxuu ihi ma haynaa ninkan nin baa marti ah ee wax lagu sooreeyayo xaasaskiina waxa idhahna ka yaabin xaasaskii xaasaskeenna tusaalaa taa ugu sugan intaasoo xaas buu qabaayo waxaa la yidhi nin wuxuu cuna caawa casho noqda soo eega iyagu maxay cunayaan talow dee waa la jiifinayaa salaadaa la cunayaa dee salaada iyo digriga iyo tasbiixda iyo xamdigaa la cunaya caaisha waxay leedahay bil ilaa bil bilibaxdaba bilitagta ayaan gurigaba dab lagu shidi jirin uu yaabay ninkii ka warinaya wuxu haddaa maxaa ku noolayde dee waxaan ku noolay bay tii in yaroo timira iyo biyo yarun marka kala caalam baynu jannana waynu wada doonaynaa qabso jannana waa wada doonaynaa kala caalamna waynu ku jirnaa marka iyo ila sii taraarine nebigu asxaabtii buu la hadlo wuxu uhi war ma haya waxaan ku cashaysiiya ayaa cashaysiinaya nin baa markaa farta taaga wuxu uhi aniga wuu kaxeeyo xaaskiibuu ugeeyey wuxuu uhi ninkani waa martidii nebiga nebigaa inagu soo daray caawa waxaad kala hadhnaa ayuu jiri gabadhiina waxay tii dee wax kale ma hayee labadeennu waxba inooma diyaarsanaa laakiin in yaroo aan hayo ciyaalka in yar ayaan u hayaa ciyaalka aan ku seexin lahaa ciyaalka laftigooda intii ay cuni lahaayeen soo sii buuhi ninkan iyagana u maaweeli oo ciyaarsii oo si uun dhahoo lulul oo seexi gaajada ku seexi waayahay bay tii cibaadayooma xayraana may ahayn warood naga tag bay odhan lahayd oo ninka nabigii ku celi ilmaha iyagu gaajo seexan maaye islaameenna haddii qaarkood halkaasi ay soo gaari lahaayeen waxay odhan war naga daa carruurtu gaajo ku seexan kari mayse waa ku seexinaynaa bay tii kol hadduu nebigii soo diray iithaar baynu samaynaynaa nafteenaynu ka qaadaynaa walaalkeen bayn siinaynaa ciyaalkii baa sidii lagu seexiyey intii yarayda raashin ahayd baa ninkii loogu soo riday xeedho balqacaddii loo soo saaray dee wuxuu ihi ninkan haddii uu arko inagoo fadhfadhino aan waxba cunaynin waxba cuni kari maayo wuu xishoon doonaa haddaba si aynu u muujinno inaynu wax cunayno isaguna uu u qaatay in la kala jeedsaday oo nin waliba intiisii calfaday bal xeedho inoogu soo shubiye iyo wax waxaynu kaga kaga qawqawsiino xeeda wax lagu soo riday dabkana waxaa faynuuskana iska dhigtaa buuri ama laambadan yara baxaysa sidii wax cid inaad hagaajinayso oo kale saa ugu yaro kaco markaa isagaa udhigta sidii wax hagaajinaya afuufna sidii bay samayso laambadii yarada baxaysana waa afuufto maqsinkii wuu madoobaado labadoodina halkaasi fadhiyan sida halkan u fadhiya waa rebelow laambadii way baktidoo bixi kari mayse bal iska cashe annana waanu cashaynaynaa marti loo qaday in lala qabay moodaa soomaalida way ka mahameena waxay dhaha marti loo qaday waxay moodaysaa in lala qabo dee ku quusay isnaynti labadoodii gaajay ku seexdeen ciyaalkiina gaajay ku seexdeen wayuhiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khashaasa ilaahay baa u waaxyooday rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkii wuxuu u tegey iyada oo uu nebigu qoslaya calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahy ilaahay wixii a xalay samayseen wuu la yaabay macnaha cajaayibka maaha arrintan la sheegayo ilaahay uga markhaati furay wax sokaysa ma aha ee markay taagan tahay ilmihii beerkaaga ahaa oo gaajaysan oo aada u da-yar inaad seexiso nin weyn oo soconayana aada wax siiso adigoo naftaadii u quuri waayey dee waa arrin aad ku gaadhsiisan yihin arrinkaasi wuxuu gaadhsiisanya meel aada iyo aada u adagoo dee qof miyirku uu ku badanyo o iimaanku qanjaha joogun baa yeeli karaya taa mid kale way ku adagtay arrinta labaad ama qeybta labaad ee ukhuwada iyo walaaltinimada waxa weeye almusaawaat inaad inaad simantaan macnaha waa inaad ogolaataa walaalkaa inaad simantaan oo wax la isu ogolaadaa oo tidhaahdaa waxa aan anigu doonayo ayuunbaad adna doonaysa sidee buu inoo wada qaadaya had tolow sijaayadani tolow say inoo wada qaadaysa waddankani tolow siduu inoo wada qaadaya waynu wada leenahay tolow intan calafa baynu haysanahay sidaynu wada cunnaa khayraadka sidaynu wada yeelanaa tolow qabiiladani qabiilada kale ay ogolaato maamulkani maamulkan kale uu ogol yahay walaalkani walaalkan kale uu ogol yahay ninkan madaxda ah uu arkayo maadaamay ilaahay isbaday maadaamau ehelkiisii yahay maadaamay waxaan wada leeyihiin hadduu isdhaa ka maroorso inuu isna eedi doono inuu taa kuga naco dabeetana musaawaa inay wada yeelasho ogolaadaan oo qofka walaalkaay waxaa doonaysaa buu doonayaaye bal wada qaybsado waxaan wada calfada oo idinka arko ummadda alla nooshin intaasunbay ku noolyihin ummadda alla nooshihiin waxa ay ku noolyihiin iyagoo aan walaaltinimo eegayn laakiin qaanuun eegaya qaanuunkaasaa wuxuu keenay inuu dadka ogolaysiiyo inay wax wada yeeshaan haddii taa la waayana inay eedayaan ay maranayaan bay soo tijaabiyeen tijaabay soo qaadeen oo ilaa cirbaha la isrugo waa la isu soo cunay kolkaasaa waxaa la arkay haddii aan wax la isu ogolaanin inaan waxba jirayn oo labada hadhuubba daadanayaanoo xalku uu noqonayo hadhuubkaygana daadi kaagana daadi aan waxweyna labadeenuba wuu ka warramay daliilkeedu waxa weeye rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibuhu linafsi xadiidkii saxiixa ah wallahi inaanu midkiin iimaan yeelanayn rag iyo dumarba isku daro ilaa uu walaalkii la jeclaado wixii naftiisa uu la jecel yahay cilmi haddaad la jeceshahay aada jeceshay isagana wax ka siiyo ha ka qarinin haddaad tijaarada iyo faa'iide iyo business jeceshahay isagana u tilmaan kaale walaalow halkaasaa wax laga helaya laga shaahaynaya u dhaqaaji sidii hindida ha qufulanin oo ha u khuurinin oo ha ka aamusin laakiin tilmaan haddii markaa ay tahay kursi iyo maamul la qaybsanayo iyo manfac waxaad tidhaahdaa waa waa simannahay waa ku kan ma adaa ku horayn ma aniga miyaynu wada yeelanaa saynu u qaybsanaa waxaa tahay baanahay dee wayna kan isagaaba xishoonaya qofku markuu arko adoo waxu ogolo aan maroorsanaynin damiirka wanaagsani waa markaa isagaa quudhayaba taana nebigu saasuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamku saasay ku noolaydoo intii aanay qabsanin khad alinxiraaf khadkii leexashada ahaa ee boqortooyooyinku intaanu bilaabmin saasay ahayd asxaabtu saasay ku wada tashadeen berigii dambe intii hore waa tii dee iithaarka ay sameeyeen asxaabtii reer madiina ee ay yidhaahdeen muhaajiriintiinalow kursiga qaata markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam halkiisii yaa galayaa la isweydiiyey waxaa lagu shiray guri baa lagu shiray guryaha madiine ka mid a saqiifatu bani saacida ayaa la ysugu yimi waar yaa nebi maxamed wakiil ka noqonayo khaliifkii ummadda islaamka u noqonayo madaxweyne ansaartii deegaanka ahayd iyo qaxoontigii muhaajiriinta ahaa raggaa qaaligaabaa shiray ansaartu wayu'iruuna calaa anfusihim way dhiibeenoo waxay idhahdeen idinkaa naga fadli badan islaamkaa nooga horraysay nebiga ehelkiisii baa tihiin idinlama sinin madax noqda abubakar sidii baa loogu dhiibay abubakar oo diintayadii uu nebigu ku aamino isaga oo nool uu salaada yidhi ummadda tuki oo diintayada uu ku aaminay dunyadayadana waanu ku aaminaynaa bayda diintaa ka qaalisan dunyada qofka salaada lagu aaminaa kursiga lagu aaminaya ka salaada lagu ilaaway ama lagu aamini waayo ama bilaa salaadba ah kursiga mahar buu u jiidi dee dhanka kale u rogaya ummaddana uu waalaya markaa kole hadduu abubakar isagoo nebigu nool imaam ka dhigay anana u dayne ithaarkaasi wuu soo socday musaawaadkii baa ku xigay waxbaa la wada lahaa markii dambe dee boqortooyooyinkii baa bilaabmayoo nin waliba inankiisa inuu dhaariyo oo ummadda yidhaahdo bayca iyo heshiisila gala intaa noola inaa inankayga siin doontaan aniga iminka madaxa markaan dhintana dee inankaygan baa bahashii qabsanaya dee la socda iyadoo asxaabtu noolyihin bay halkaa ka bilaabantay markaasaa khadkii leexashadu soo bilaabay waayo markaa musaawaadkaasina waa kaas weeye waa qaybta labaad qaybta saddexaadna waxa weeyaan salaamatu sadr inay laaftu caafimaad qabto oo dadku ay kala nabad galaan oo naxliga iyo nacaybshiyaha iyo nashuushada qofka laaftiisa ku jira ee walaalkii ugu jira inuu ka saaro oo iska caafimaad qabto iska caafimaad ila haddaad dadka u cadhaysantay ood qabiiladani kan u cadhaysan tahay oo kan reer hebel ku nacayso oo kaa hoosta ka eegayso oo aada qaabili kari laadahay oo diiqad adiga laftaadaa diiqad ayaad ku sugantay waad waad kadeedantay iyadood aamusan tahay ayaad haddana si uu kadeedantay gaari leewarka lahayoo taagan oo kale sida u cabaadayo saasoo kale aad u cabaadaysaa cidi kuma oga hoostaad ka shidanta marka inaad iska raaxaysato oo dadka muslimiinta ah laabtaada aad ka sii dayso oo walaala ay ku wada noqdaan oo qabaa'ilka aad markaa qabiilnimo ku xidhiidhinaysa keligeed aad ka dayso oo ukhuwadu ay meesha jirto dadkii mar hadday dee wada shahaadanayaan oo wada tukanayaan oo saas oo kale inuu qofkii laabta ka sii daayo salaamatu sadri ay jirto oo xataa nafiya maalba hadduu wax kaa qaado inaad iska cafido hadduu godob kaa gala inaad iska cafido isagu hadduu garawshiiyo bixin waayo dee ilaahay baa aakhiro kala xisaabin doona laakiin kollayba adigu inaad salaamatu sadri aad kula socoto waxa yaryara qunjurufaadka ah ee dadku had iyo jeer ay isku nacaan ay isku seegaan wuu yidhi baa la yidhi iyo caynkan uu lahaa iyo hebel buu la socdiya waxaasu u jeedaa waxayara faraa badana la isku seegaa halkaa iska dhigto salaamatu sadri rasuulku saas sala allahu calayh wasalam taasuu tilmaamayaayo waxa uu leeyahay maalin wal oo isniina xadiidkii saxiixa iyo maalin wal oo khamiisa ilaahay warbixinaha ayay gaadhsiiyaan malaa'igtu oo camalka addoommaha waa la rafciyaa albaabada jannadaa la furaa qof kastoon gaal ahayn waa loo dembi dhaafaa qof kastoo laa yushriku billahi shay-an aan ilaahay wuxuu shariig yeelin waa laga dhaafayaa dembiga ilaa man kaana baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa ilaa qofka isaga iyo walaalkii colaadi ay nacaybshiyo uu ka dhaxeeyo ee aanay isa salaamaynin ay kala weji dadbayaanay isdiidan yihiin labadaa hoosta ka colaysane biyo hoostood iska haraatiyey ee hoosta iska jir diidaya ee isa salaamila labadaa mooyaane labadaa iyaga looma dhaafo albaab jannana looma sallaxo laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahy malaa'igta andiruu haadayni xataa yasdalixa andiruu haadayni xataa yasdalixa andiruu haadayni xataa yasdalixa xadiidku saddex jeer ku celiya labadaa u kaadiya ilaa ay heshiinayaan waxba uma dhaafayaan weya iyagu ha isu dhaafeen horta labadaa u kaadiya labadaa u kaadiya labadaa u kaadiya halkaasaa lagu joojinayaa ummadii kalena way horu martay adna waad hadhay bal iyadoo dadku diyaarad raacay oo baasanjarkii fuulaya adiga lagaa reebay indhaha ku casaanaya tanna maxaad umanaysaa dembi dhaafkii ilaahay dembi dhaafkii ilaahay iyo caalamkii kore la tegaya jannadii lagu casuumnaaba haddaad ka hadhood saa ku dhimato weliba riwaayo kale waxa ay leedahay oo iyaduna saxiixa haddii uu qofku walaalkii ka maqnaado saddex cisho ha usoo noqdo ha iscafiyaan haddii kale fi naar naarta ayuu gelayaa oo qofkaasi naar buu ku mutaysanayaa salaamatu sadr waa in qofka dadka muslimiinta ah ummadda qaybaha kala duwan uu laabtiisa u fayowdahay oo kooxaysi iyo qabiilaysi iyo waxa noocaas macnaha waa inuu dareemaa shaarka islaamnimadu inuu ka u qaalisan yahay shaarkaa islaamka ee aynu wada gashannahay iimaanka ayaa ina wada qaadaya shaararka kale la gashadoo dhan hadday tahay shaarka qabiilka iyo hadday tahay shaarka kooxda iyo hadday tahay shaarka xisbiga haddii kuwaa lagu gaabsado oo kan islaamku ina qaadi kari waayo kuwaa injir baa ka soo baxaysa iyo tagfi iyo tukhaal wax badanoo ku cuna maku ma ku xejiisan kari maysa shaarka gadaal waad ka tuuri intood iska siibta leannao bahala yaryaroo fara badan oo ku cunayay leeyihin shaararkaa kale marka waa inaad dadka muslimiinta ah waa in salaamatu sadrigaa lagula socdaa oo aynu iscafinaa oo intii meel wada joogtaa ay noqdaan dad walaalo ahoo isu garaabo oo wixii mushkilada ka dhaxaysa intay si wanaagsan isugu xusaan kadibna ama kala qaata ama isu cafi iska cafiya oo dabeetana dee walaaltinimo ku wada noolaan karaa saasay wax ku horumarin karaan marxaladdaa haddii lasii dhaafa maxaa jira markaa marxaladaas waa saddexdii iithaar musaawaad salaamatu sadri haddii bal hoos loo dhaafo maxaad odhan lahayd teena se maxaad ku qiyaasi lahayd saddexda marxaladood yamaynu ku jirnaa ma iithaarkaynu ku jirnaa mise musaawaadka iyo sinaanshaha mise salaamatu sadriga salaamatu sadriguun horta ma jiraan salaamatu sadrina ma jiree hoosta iska wada markaa safka dhinaca la isku qabta makii reeraba baa kugu soo dhawaaday kiibaa soo halkan soo galay xaggaa kale anagu safka geliya maqaaxidaa kuwaasaa fadhiistay inaga dah maqaaxida halkeeni inagee waa alifintayada ba bahdayada jilib jiim jiimkayaga jilibkayaga xa xigtadayda alifka halkaasun ka sii wado halkaasay ka socota waayo salaamatu sadrigiina ma jiro waaya nabi maxamed iyo asxaabtiisina waynu ku aftirsanayna waxay digahaynu ku dayanayna waxaynu leenaha ummadda islaamkaanu nah waxaanu ilaahay oo kaa doonaynaa janno ha ilaahay jannaynu ka doonaynaa laakiin asbaabteedaan la nimaadno marka saddexdaa qaybood ayaa ay yeelatay shaygii la odhan jiray walaaltinimadu walaaltinimadu markaa waxay leedahay aadaab in la ilaaliyo ay ku jiri karto haddii aadaabtaasi jiri weydana walaaltinimadii ma jirayso aadaabteeda waxaa ka mid ah qofka walaalkaaya inaanad xaqirin waxaa xaqiraadda la yidhahda inaad ka dayso oo aanad dicaayad adigoo dicaayadayna dicaayad ku xaqirin magac xunood u bixisana aanad ku xaqirin qolo uu yahayna aanad ku xaqirin iyo cidda uu ka soo jeedo midabkiisana aanad ku xaqirin laakiin waxaad ku tixgelinaysaa laandheeranimada uu leeyahay iyo gobonnimada uu leeyahay oo ah diinta iyo iimaanka markuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa diinta iyo iimaanku markaynu lahjadeenni iyo luqadeenni aynu naqaanay ku hadalno diinta iyo iimaanka iyo akhlaaqda ayaa ah gobonnimada iyo laandheeranimada ka ugu dil badan ee ugu dhugdhuglaysan ayaynu u naqaanaa laandheere iyo gob iyo waxaa sheegta laakiin qofka gobta ah ee laandheerahay waxa weeye qofka diin iyo iimaan ku caanbaxay marka midabkiisana loo eegi maayo qoladiisana loo eegi maayo lakiin waxaa loo eegaya qiyamka ah haddii in loo guurinaya kaasaa loo eegaya haddii lala shuraakoobayo taasaa loo eegaya haddii kursi loo dhibanaya kaasaa loo eegaya sidaasaanay ummadda islaamka usoo horumartayoo halku ka bilaabay waxay ahayd nebigu wuxuu isu keenay bilaal oo xabashida ka yimi salmaan oo ka yimi nimankii dabcaabudkahaa ee bershiyanka la odhan jiray reer elaan ka soo islaamay suhayb oo ka yimi yurub iyo reer room nimankii qurayshe meeshan xokaynta ka ahaa xaramka iyo kacbada oo iyaguna laandheero sheeganayay markaasaa kolka ay mararka qaarkood isu faanaan ee warka carabtii oo isu faanaysa asxaabi asxaabta ka mid kolka warka wuxuu odhanaya abilislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimi hadday dee reer qays iyo reer qabaa'il hadday isu faaneen aniguna islaamkaan ku faanaya anuunbaa kasii laandheeraysa leannahu ninka qolo kusoo koobsaday killi buu ku eedaamaya ibriiq buu ku eedaamaya laakiin ninkani ummaddii islaamka oo dhan buu haystaa oo markaa dee anaa ka anaa ka laandheeraysan buu leey waayo ummad dhan baabaan haystaaba anigu meel walba ii joogta oo safaaradaha caalamka oo dhan meel walba aniga waa la ii joogaa safiirra yihiin walaalahayga adduunyada o dhan kala joogaa marka saas wuxuu arkayaa dadkaa qabaa'ilka isugu faana isla halkaasuu ku dhufanaya idan halkaa walaaltinimadu waa in la ilaaliyaa oo laga ilaaliyaa dicaayadda macnaha in la isdicaayadeeyo oo hilifaha la isu qaado oo la yidhaahdo waa la kaftamaya oo ama fadhi lagu diriro ama foon iyo telefoon lagu diriro taasi waxa dadka quluubtooda kala geeya wey reer magaalku kaftanku ku dhammaystaa koob dabeetana nasabadoodii iyo iyadoo laga adkaaday iyo waxaad tihiin iyo waxaasoo dhan uu ku daldalaya odayaashu dee markay meelaha iska helaan waxaa dhacaysa oo kale in waxyaabaha la isku xaqira uu ka mid yahay magacu nin gaalaha soomaalidu soo booqday oo soo eego kuwan dhex wareega oo waxbuu ka qora wuxuu hi maan arag soomaalida qaar ka naxariis badan qaar ka naxariis daran maan arag leanna qofka naafada ah iyo qofka tabaalaysan magaca waxay ugu bixiyaan naafadiisa buuli laangadhow dhegoolow indhoolow haye dee halkaa kasii wad dhegoole indhoole ayaa laleeyahy isagoo maqlaya laangare kii jiiskii dee me marka qofkiiba uu naxaya wuxuu leeyahay nuqsaantaasa adiga dadka kaa reebtay dadka haddaad la mid noqon lahay wuu dareemaya mar walba waa la damqaya ilahay baa istul taagay taas subxaana watacaala aayadda sababtay kusoo degtayna waxaad aadka aayaat alaadaabi waalakhlaaq fi suurati alxujuraat madiinuu nebigu tegay iyadoo mid waliba dhowr magac leeyahy raggii halkaa joogay carabeed sideennoo kale magac loo muujiyo iyo magac loo qariyo dee kii loo qariyo mararka qaarkood sow nebigu ka dhawaajiyy kii loo qarin jiray markaasina ah kadaa kaa waa loo qariyaa waa dhaqankeeni kaa lagu kaa waa lagu yaro xantaayo laguma xariiro magacaa waa lagu yaro xantaa laguma cadeeyo kaadi waar anagu laba shaksiyadood ma naqaana waxaa naga daayay bu nebigu ale ilahay baa soo dejiyay aayaadka yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaaءun min nisaa'in casaa an yakuna khayra minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatub fa ulaa'ika hum aldaalimuun laa yaskar qawmun min qawmin dee raggiinu ha isku dheeldheelina waxaaba laga yaabaa ka lagu jeesjeesaya inuu ilahay agtiisa ka khayr badan yahi kar oo weli awliyada ilaahay ka mida inaad ku jeesjeestayda adigoo miskiina man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli aan leeyahay qofka la colaatamo buu ilahay xadiisulqudsi ku yidhi anunbaa la dagaalamaya cidba u diri maayo marka weli awliyada ilaahay ka mida dumarkuna dumarka kale iyay ku jeesjeesin baa ilahay aayadda uu ku yiha xaqirin waaba laga yaabaa gabadha lagu jeesjeesaya ilaahay agtiisa inay iyaduna fadli badan tahay magaca xun ha isugu yeedhina muslin magac xun isugu yeedha ugu liita dadkii ashahaadanayo iimaan leh intay ashahaateen kadib inay magacyo xun isu isticmaalaan ayaa xun buu ilahay bisa lismu lfusuuq bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan dadkii ashahaadanayo haddana magac xun isu isticmaalay taasi xuma waa waxaan isgeyn waxaad leedahay waxaad sheeganaysaa adaan isgeyn waa naanaysaha faraha badan ee aragtay naanaystu xantay ka mid tahy naanaystu isagoo ku hor fadhiya haddaad ugu yeedha xantay ka mid tahy dikruka akhaaka bimaa yakrah qiibada markuu nebigu tacriifinayay xanta wuxuu ihi waa dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa adigoo ku sheega wuxuu nacaya ama dicaayad ha ahaada ama magac xun ha ahaado walaa tajasas aayadda markaas ilahay waxa uu tilmaamayaa waman lam yutufa ulaaika hum aldaalimuun aayaa aadaabta walaaltinimada ay leedahay waxaa ka mid ah in laga ilaaliyo waxaa la yidhaahdo malaha xun oo qofkaa walaalkaaya malaha xun ka daa macnaa inaad tallaabadu qaadaba dhinaca hadday laba waje aqbalaysa dhanka xunun inaad u rogto laakiin u awilo waxaad niyootaad isku qancisaa dhinaca wanaagsan imise qofoo la tuhmayba waxa lagu tuhmayaba aan ku jirinba ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adan ina bacda danni ihm walaa tajasasuu waa aadaabtii aadaabta waxaa ka mid a inaan la isdabagelin oo qofkan aanan raad gurin oo inaad ceeb ka hesho un habaadi doonin laakiin ceebtaadu ha kaa mashquuliso ceebaha kale fatuuba liman shaqalahu liman shaqala caybuhu can cuyuubi innaas hebel maxaad ka raaxraacay adigaaba rasaysane sawta ceebta aad leedeed kaad leedeed kaa leedeed intood gaarkaaga u fadhiisato walaa yaktab bacdukum bacdan ayuxibu axadukum an yaakula laxma akiihi maytan fakarihtumuuhu waataquu llaha ina allaha tawaabu raxiim xantii ashii xanta loodhan jiray wadaad iyo waranle wax ka fakanaya walaalkaabaa kuu soo sheegay hebel wuu ku xamanayay miyuu xamanayay isna wuu xamanaya dabeetana la kala dhaqaajiyba waa la kala shakiyeyba waa la kala tegayba kol hadday quluubtu kala tagtana jirkoo wada joogaa waxba ma taro dadku quluubtay ka wada socdaan xantuna waa kabaairta iyo dunuubta waaweyn bay ka mid tahay aadaabta ukhuwada iyo walaaltinimada waxaa ka mid ah in walaalkaa wixii aad ku garan weyday aad intood u tagta aad u naseexayso fulaynimana way sheegaysaa qofkii uu xamanaya waa fulay leannahu walaalkii oo ka maqan buu badheeri kari waayey inuu wax u sheego oo uu ku caddeeyo soomaaliduna iska xalaashadeenoo markaad tidhaahdo war kadaa hebelow abudlinina waa maqan yahay waxa uu leeyahy dee dadkuna waa xooluhuna waa cawstaaq dantu dadkuna waa xandaaq miyaa laga maarmaya laga maarmi maayo sheekhow dee maxaa macnee kaleba la hayaa mafrishka waxaa lagu camirayaa dee intaa waa la isku dacunaya xooluhuna cawskaasay daaqaan dadkuna xantaasuu daaqaa eeg wuu xalaashaday qofkiina hadduu xaaraan xalaashado khatarteeduu leeyay inuu islaamkaba kaga baxaa dhacaysa marka aadaabtii ayay ka mid tahay taas aadaabtii soo aragnay cawaa'iqa runtii waxyaabaha caa'iqa ku ah waxaa ka mid a qabaliyada waxaa la yidhaahdo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeer asxaabtiisa ay qabaliyadaasi qabyaaladu ay soo dhex gasho aada buu uga nixi jiray waanu ka dhiidhihi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam aad buu uga dhiidhihi jiray dacuuha fa inaha muntina waar iskaga taga bui waa qarmuune nebigu ereyada had iyo jeer wuu iska ilaalin jiray yaro qallafsan laakiin hadduu erey qallafsan ku dhawaaqo waxa uu ka hadlayaa qallafsan afkiisaa wanaagsanaa nebiga calayhi salaam haddana wuxuu sheegayaa or waar way uraysaa iskaga taga buu kaarboonka iyo qarmuunka kasoo baxaya waxa kasoo kabacaya baashaa cidda uu ku neefaa way dhimanaysa qabyaaladaas marka waata ummadahana kala disha ummadda islaamkana waata halkaa kala geysay ee aynu arkayna ee wax walba ardaa lagu qiimeynayo reer hebel ma ka dhex muuqdaan haddii intaasoo khayrle ay isu yimaadaan ardaagii baa laga eegaya haddii ardaagaa laga waayo horeyba intii kale bilaa ardaag ahayd kasii dhaqaajisay waa qabaliyada waxaa la yidhaahdo oo runtii khatar badan waxyaabaha dili kale waxaa ka mid a dee shaydaanka ama shaydaankaaba qabiyaaladana marka horeba soo wada oo shaydaanku had iyo jeer marka walaalkaa isu cadhootaan waxa uu isku dayayaa in aanu dabku damina uu sii shido isaga waa shaydaanka iyo shayaadiinta insiga way wada socdaano waa reero shaydaan marka dabka wuu sii shidaa ilahay baa wuxuu leeyay ina aladiina taqow idaa masahum daa'ifun min ashaydaani tadakaruu faidaa hum mublisuun faidaa hum mubsiruun waihwaanuhum yamuduunahum fi lghay uma laa yuqsiruun qofka muuminka ahi taqwo ilaahay baa celiso markuu cadhoodo taqwadaasaa joojinaysa oo sida dabarka soo joojinaysa wa ikhwaanuhum shayaadiinta walaalahood yamuduunahum fi lghay shaydaanku wuu sii riixaa wuu ficiltamaa wuu cadhoodaa xaaraantu ku dhiiradaa halkaasuu kasii wadaa ma joogsado waxaa had iyo jeer waxyaabaha dadku ay isku nacaan ka mida ama walaaltinimada khatar gelin karta iyagoo aan isaragoo aada u kala maqnaada dadku hadday kala maqnaadaan way kala shakiyaanuun ama waa loo kala sheekeeya marka waxaa aboon dadka muslimiinta ah inay ilaaliyaan goobaha lagu kulmo masaalixdooda caamkaana ay ka wada tashadaan aaraada isdhaafsan karaan doodo yeelan karaan waana xigmadda loo jideeyay salaadahan siyaasadda ku jirtay taasi ka mid ukhuwadan in la hirgeliyo o la adkeeyo shan salaadood ayaynu isugu imanaynaa weliba intii taladu ay ga go-aysee ragga la odhan jiray shan salaadood baa faral lagaga dhigay inay isugu yimaadaan habeenkii iyo maalin faa'iidooyinka ku jira mataqaanaa salaadaha iyo jamaca labadii qof ay isu cadhoonaya shan jeer bay iska soo horbaxayaan waxay ku qasbayn inay isa salaamaan inay is eegaan oo wejigii la kala duway dee dhinacaabay isa saareenba war kollay kal haddii kanaa dhinaca saarayso bar iscafiya buu qofka odhanaya kala dhammaan weyda oo waa idinkan kolba isku soo beegmaya oo adna xaggan aad uga wareegtay haddana isku soo beegantay uun jamaca halkii banaanayd baa iskaga beegantay waa bal iska cafi halkan markaas sii marayaa la iscafiyaya waa la iswaraysanayaa maxaa dhacay yaa tabaalaysan yaa maqan hebel muxuu u maqan yahay maxaa haysta mujarad isu imaatinka la isu yimi laftiisa ayaa walaaltinimadii ay ku xaqiiqo noqonaysa caa'iqeediina uu meesha ka baxaya waa lasii ballaadhiyo wiigiibana mar kulanka ha la ballaadhiyabaa le salaad jimca la yidhaha ha la tukado sanadkiibana hal mar ha lasii ballaadhiyo kulanku caalami ha noqdo waa xajkii waa asraarta ku jirta cibaadooyinka ayay ka mid tahay walaaltinimadii in la xaqiijiyo walaaltinimada waxyaabaha caa'iqa ku ah runtii innagana ayna haysta waxaa ka mid a jahliga aljahlu can qiimatiha can qiimati lhuwa walaaltinimadu macnaha ay leedahay oo qofkuu ka jaahiliy oo aanu garanayno waxanoo daliila aynu akhriyayna aanu ka warhayno on kitaabna ka akrin loona sheegin haddii loo sheegayna aanay kalxamaha u dhaafin marka jahligaasina musiibo musiibo weyn weey oo ummadda haysato shayga marka aad garanaysa adilada kusoo ar aroortay iyo qiimaha kolkaasaad garan karaysaa muhiimadda uu leeyahay ummadda islaamkana markii diintooda laga fogeeya wixii ugu horreeyey lagu dilay ee dhaawacma dhaawacuu ku yimi walaaltinimadaasay ahayd walaaltinimada waxyaabaha dhaawacaya waxaa ka mid a runtii aan la fudaydsan karin balwadda oo damaca wax fara badan waxaa abuuraa weliba waddanka gudihiisa balwadda jaadkaa iyo sigaarkaa qofku marka uu cunayo ciddii siinaysaana waa la walaal ciddii u diidaana waa u cadow waa cadho caqaar ka kacday baa la dhaha haddii cadhadaasi caqaar ka kacda la bogsiin kari maayo xayraankeedaa badanaya walaaltinimada waxyaabaha dilaya waxaa ka mid a in wax laysu ogolaan waayo taa horeynu usoo tilmaanay mararka qaarkoodna waa way dhaawacday adduunyada meesha adduunyada la idhaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy wallahi ila alfaqra ma akhshaa calaykum alfaqr faqri idinkama cabsanayo laakiin waxaan idinka cabsanaya meeshan adduunyada in la idiin fidiyo dabeetana aa ku tartantaan sidii ummadihii hore ugu tartameen dabeetana ay idiin halaagto sidii ay iyaga u halaagtay alcaalam lislaami maanta eeg adduunya la isku haysta waxa la isku dilayo ama dadka muslimiintii dhiigooda ay ku xalaashadeen waa taa wey mar bay asxaabta soo dhexdhacdayoo aayaad baa ilaahay uu soo dejiyey si deg dega maalintii beder cadowga laga adkaaday la xoreeyey ayaa qaniimadii laga ururiyey ayaa dhallinyaradii fadaldheerta ahaa ee weerarka lahaa iyo odayaashii rugcadaaga ahaa ee iyaguna difaaca ku jiray ama jidgoynta ayaa wixii la helay baa la isku qabsadoo dhallinyaradii waxay dee annagaa cadowga la kacnay annagaa eriyanay annagaa dilay inta laga reebay waa annagaa iska leh ragow annagaa intaa iska leh odayaashiina waxay dhahan war xagga dambe in laga soo wareega annagaa ilaalinayn xoojin baanu ahayno haddii laydinla soo kaco waa idinkaga ridi lahayn waa idinla leenahay intii markay halkaa taagan tahay baa ilaahay uu soo dhex galay subxaana wa tacaala qur-aan buu soo dejiyay uu ku kala xukumayo macna alkhuwa walaaltinimada inay ilaaliyaan uu farayo yaa ayuha ilahay baa wuxu hi yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilahi wاrasuuli faاtaquu llaha waaslixuu data baynikum waaطiicuu llaha warasuulahu in kuntum mu'miniin yasaluunaka can ilanfaal oo qaniimadii oba la isku haystaaye oo lagu leeyayaaleh waxaad tidhaahdaa ilaahay iyo rasuulkaaba saacaddaa laga bilaabo ka talinaya nebi maxamedun ha laga warsugo nin sheegan karaana ma jiro maxaa la raaciyey fattaquu llah ilaahay ka cabsada oo wa aslixuu daata baynikum arrimaha dhexdiina hagaajiya ilaahay ka cabsada oo walaaltinimada ilaaliya qur-aankii ilahay baa adhinaya subxaana wa tacaala ilaahay iyo rasuulkiisana adeeca in kuntum mu'miniin haddaad dee ashahaadanaysaan oo iimaan leediin luqada adag baa lagula hadlay asxaabta inaguna saas oo kale aynu nahay marka waxyaabaha walaaltinimada dhaawaca waxaa ka mid a bahasha la yidhaahda adduunyada oo runtii khatarteeda leh waxaynu sii akhriyi lahay nusuusta ka warramaysa walaaltinimada ee qur-aanku uu sheegay walaaltinimadaasi haddii ay jir waata qur-aanku wax ku qiimeeya weeye taasuu wax ku qiimeeya naxariistu ay ku timaadaa agoomaha ilaahay uu ka hadlayay subxaana markaasaa waxa uhi wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum wallahu yaclamu almufsida min almuslix agoonta yaryar ee la cunaya jaahiliyadu had iyo jeer ay cunto waxa agoontaasi ay ku badbaadi karaan ukhuwo iyo walaaltinimo inay jirto haddaba agoonta haddii arrinkeeda wax iska weydiiseen kana shakideen fa ikhwaanukum waa walaalihiin wallahu yaclamu lmufsida min almuslix ka dhulbi'iska ah iyo ka wax hagaajinaya waan kala aqaanaa buu ilahay labadaasi iskagama kay jiraan laakiin walaaltinimadaasaa miskiinka iyo daciifka iyo ka laga tirada badan yahay iyo agoonka iyo inta walaaltinimadaasaa lagu tixgeli agoontii waxaa ilaahay uu xusaya halkan in lagu tixgelinayo huwa waa walaalihii isku celceshada waxa alla uu tilmaamayaa subxaana qofka walaaltinimada iimaanka leh ayuunbaa walaaltinimadan abtirsiimadana ilaalinaya ka walaaltinimada iimaanku aana agtiisa oolinna walaaltinimada islaamkana walaaltinimada nasabkana ma ilaalinayo alla wuxuu yidhi isagoo gaalada ka warramaya iimaan laawayaasha laa yarqubuuna fi mu'minin ila walaa dimma wa ulaa'ika hum lmuctaduun uma ilaalinayaan qof ilaahay rumeeyey ilan walaa dimma qaraabana uma ilaalinayaan ballanna uma ilaalinayaan maadaama walaaltinimadii diintu aanay jirin gaalku buu ilahay yidhi ma ilaaliyo walaaltinimo nasab iyo qaraabo ma ilaaliyo ballan aad dhigateen laakiin maslaxad baa annagana hogaaminayse saaxiibna hogaamiyaa ma jiro halkudhigoodu waa kaa weeye dadku ama ansaartii reer madiina aws iyo khasraj baa la odhan jiray oo indhaha iska soo saareen dagaalaa dhex mari jiray u egaa kuwii la odhan jiray xaara ma cunay xarbuuljaahili baa udhexeeyey boqol sanay socotay col daahood go-aybu ahaa meesha wada yaalla ilaahay diinunbuu keeno rasuul buu soo diro qur-aan baa la soo dejiyey wixiiba meeshay ka baxeenba shaydaan la naaray dadkiiba way isjeclaadeen laabta isa saareen ilaahay baa markaa uu mano sheeganaya wuxuu leeyay wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha ilaahay nicmadiisa xusa nicmada diinta nicmadii adduunyada iyo dalka ku heshiin weydeen nicmada diinta xusa colba ahaydeenoo waa isdilayseen intaasoo sannadood ka hore ilaahay quluubtiinuu isu geeyo nicmadii diintaa ku walaalowdeen ikhwaanan fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana god qarkiibaa saarnaydeen berigii abtirsiimadoo quri ay idinka dhexayseen diini jirin oo gawdaa iska saarayseen wa axyaanan calaa bakrin akhiina idaa lam najid ilaa akhiina ninkaa shaacirkii wuu gabayaa wuxuu leeyay qolo aanu ku hamaansanno oo aanu ruugno haddaanu weyno dee kan aanu walaalaha nahaybaa baanu ka bilownaa marmarna qabaa'ilka waanu dagaalanaa buuri marka haddaanu qabiilo kala weyno wa axyaanan calaa bakrin akhiina dee kanaanu walaalaha nahaybaa baanu geela ka qaadnaa naagta ka qaadnaa oonu xoognaa isagana safaxnaa can bani dihnin waqulna alqawma ikhwaanu casa alayaamu an yarjicna qawman kaladii kaanuu wallahi in qolo walba in muddaynu walaala noqonee buui wallahi in qolo walba halkeedii lagu celin doono lakala adkaan doona buui waaba la murmaye waa ashcaartii carabta marka ilahay wuxuu aayadda ku leeyahay quluubtiinu ilaahay sugeeyey oo taana quluubtana waxay sugaysay nicmada ilaahay nicmadaasi maaha tii xoolaha waabay isku haysteen tii dalka maaha way isku haysteen laakin waa nicmat adiini wa nicmat aliimaan wa nicmat alukhuwa faasbaxtum binicmati ikhwanan ukhuwa baa ilahay aayadda uu tilmaamaya nicmana wuu ku lifaaqay qalbina wuu ku lifaaqay dadkuna quluubtu ka wada socdaa haddaynu halkan wada fadhino laakiin quluubteenu faraara leeday intaasoo faraaroo midibo dhan ujeeda aynu leenahay waxba kama jiraan fadhiga laakiin dadku hadday kala maqan yihiin oo quluubtooda ay wada socoto way isu maqan yihiin alquluubu maca albacd maadaamay wada qalbigooda uu midaysan yahay waa dad aan isku maqnayna isu maqan marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay aayadda abtirsiimada dhabta ahi inay tahay ta islaamka oo aanay tii kale ahayn dhinaca la xidhiidhay taa islaamku inay too tii abtirsiimada aanay ahayn ilahay baa sii adkeeyey waliba wuxuu leeyay inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum wataquu llaha lacalakum turxamuun dad wada walaalo diini naga dhexaysaynu nahay haddii lababa dagaalamaan oo colaadi ay ka dhex xooganto intaa dagaalamaysa mooyaane inta kale kaalinta u banaani waa maxay ma inay eegtaan baa dab baa baxaya dabku marku fitnada waxaa la yidhaahdaa muslimkoo dagaalama jihaadkana waxaa la yidhahdaa gaal iyo islaam dagaalama marka dagaalka had iyo jeer muslimka ka dhex xoogana fitnada ah marka la qaboojin waayo la iska sheedaariyo halkaa laga bidhaamiyo la maantana maxaa la yidhi tolow halkay isla marayeen maxaa la yidhi soo yeedhay waraysigaasu marka ay ku dambaysa ina alfitnata tarmi bisharar bishararin kalqasr dhimbiilay sii daynaysaa fitnadu mid walba meeshiisay ku gaadhaysa godobteedu adigoo halkan iska joogaa lagu qabsanaya marka waxaa fitnada la yidhaahdo marka ay dadka muslimiintaa dhexdooda ka dhacdo inta aan ku jirina ka maqani kama qayb qaataan kow mana eegtaan leanna waa dabbaxayo dermadii iyo cawdii soo qabsaday iyo cawskeenu ku fadhinay oo uu soo hulaaqaya wuu soo hulaaqayaayo wuu ku soo gaadhaya halkiisay ku baktiyayaan marka doorka ay leeyihiin dadka ka maqan dagaalka ayaa ilaahay uu tilmaamaya inaanay hayn daawadayaal laakiin ilaahay waxau uhi fa aslixuu bayna akhawaykum sulxi sameeya oo dabka ha sii shidin oo dunyaha ku shidin oo hadal ha ku shidin oo safashaha ku shidina laakiin fa aslixuu bayna akhawaykum cidda dagaalantee madaxa isladha isla dhacda dagaal baa ilahay uu sheegaya haddana walaalnim uu sheegaya walaalnimona wuu sheegay dagaalna wuu sheegay marka meeshii haddii dadkii walaalaha isku dhaceen idinkuna kaalintaa qaata baa ilahay uu leeyay subxaana aayaadku aad bay u badan yihiin oo baabkan waxaa ku soo arooray ilaa koob iyo labaatan aayadood aan idhaahna iyo in ka badan oo culimadu siay tilmaamaya ilaa afar iyo labaatan aayadood waxaa xusid mudan walaalayaal walaaltinimadaasi inaanay yaryaraysi lahayn rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam wanaagsanaa ee kan tusaalaha inoogu ahaa arrintan aynu ka warramayno wuxuu leeyahay isagoo inala hadlaya wa an tukallima akhaaka wa anta munbasitun ilayhi biwajhig fa ina dalika min almacruuf walaalkaa inaad weji farxadla ku qaabisho oo aan cabuus ahayn oo furfuran oo adigoo qoslaya intaasaaba sadaqa ku ah laa taxqirana min almacruufi shay-an wax kale haddaad adigoo giir iska kicinaya afkana maloorinaya aad ka hor timaado wuu naxayaa mudduu sii fikiraya caawo dhan oo ninka maxaad u geysatay waabay isku wanaagsanaydeen be halkan laga raacay talo waa halkeegu isweydiinayaao waad cadho geliso waad naxdin geliso wuu fikirayaa laakiin adigoo idinkoo isaseega haddaad weji farxadla ku qaabisho wallaahi waa kan ka soo reeya adna ka ray buu leeyahay aada iyo aad baa umahadsan tihiin macnihii walaalnimada aynu dib ugu noqonno waa ka been sheegaynaa waa markaynu run ugu noqonno weeye si aynu adduunyadana sharaf u yeelanno aakhirana aynu ugu guuraysano jannada rasuulkii sala allahu calayhi wasalam tan xaqiijiyay in aynu jannada ula galno haadaa wa astaqfiru llaha wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
jazahu allah khayra aljaza sheekhana alfaadil sheekh maxamed cumar dirir muxaadaradaasi runtii qayimka ahayd mawduuca la falgelaysay ama taabanaysay nolosha maantana haysata ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa mar kale sheikha miisaankiisa xasanaadka inuu ugu daro dembigiisa iyo kii waaridkiiba uu dhaafo yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim annagana uu naga dhigo kuwa hadalka wanaagiisa maqla kuna camal fala waxaan rajaynayaa ereyadaas macaan nusuusta lahayd weliba af soomaaliguna uu dheeraa ee in badan aan ka baranay in dhegaheenna haddii eebba idmo ay buuxin doonaan isla markaana wixii maanta ka dambeeya aanay jiri doonin in fadhi kudirir dambe maqaaxyaha kuraasa la isla dhaco ama la kala sabto sida xaaladdu hadda ay tahay sheikhu xuju nagu ogay khaasatan dadka halkan ku nool marka waxaan leeyahay xujadaasi way nagu maqan tahay ilaahayna aan uga baqno dabcan mawduuca oo runta taabanaya aayadaha axaadiista waxaan umalaynaya su-aal lagama keeni karo maxaa yeelay intii la keeni lahaaba sheikhu waa sheegay waxaa su-aashan hadda ay leedahay waxaan nadar ku galay soom toban cisho ah waxaanan helay muraadkaygii waxaan hadda awoodi waayey inaan soomo xilligan la joogo oo aada u dheer iyo anu ah qof xanuunsan marka dib ma u dhigan karaa soonkayga oo xilli waqtigan ka yar ma soomi karaa
soomku haddii uu wakti ku xidhnaa iyo haddii uu mudlaq ahaa labadaba kol haddii istiaacada awooddu ay ku xadidayso alla wuxuu leeyahy faataquu llaha ma istatactum intaa karaysaan ilaahay ka cabsada maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj qofka muslimka ah wixii uu kari karayaa lagula xisaabtamayaa marka waa dib dhigan kartaa haah waktiga aada awooddo adigoon hakrasho lahayn oo aan waxba hakranaynin ayaad soo soomi doontaa insha allahu kol hadduu cibaado yahay nadarku markuu cibaadada iyo daacada yahay waa la fuliyaa marka waktigaad kartaad fulin doontaa insha allah allahu aclam jazahu llah khayran sheekhana intaasna insha allah haddii u abedma waxaan kusoo gebagabayn doonaa kulankiinii koowaad ee maanta iyo sheekh dir